فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mida wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya oo si dardar leh ay kaga socoto nadbu ciwaankeedu uu yahay qul aamantu billaahi uma astaqim caawa waxaan idiin soo gudbin doonnaa kelimad sheekh nuur cabdiraxmaan uu ka jeediyey masjid ku yaala wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ciidanka dowladda federaalka oo kufsaday haween marayay meel u dhow cadalle oo ka tirsan shabeellaha dhexe maxaa ka jira in gabar yar oo afariy toban jir ah ay ka mid ahayd haweenka la kufsaday waxaan arrimahaasi ka waraysannay mid ka mid ah waxgaradka gobolka shabeellaha dhexe cali maxamed geydi ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka waxa uu muqdisho ka furay jaamacad ay shuraako kula yihiin ajaanib laguna dhigto dhanka onlineka taasoo uu ugu magacdaray qaramada midoobay maxaa ka jira in cali maxamed geedi saacadihii la soo dhaafay uu eed kala kulmay qaramada midoobay iyagoo sheegay in magacooda uu ku takrifaday islamarkaana aanu fasax u haysan jaamacaddaasi uu furtay waxaad maqli doontaan war arrimaha ku saabsan iyo cali maxamed geedi oo qudhiisa si kooban kaga hadlay arrimahaasi qodobada dhuuxa waraysyada caawa waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo aan ka waraysannay kufsiyada iyo dilalka ay geystaan ciidamada dowladda federaalka muxuu sarkaalkan ka yidhi warka uu ku hadlay farmaajo ee ahaa in mushaarkooda uu siiyo ciidanka dowladda isaga ayaa ka jawaabaya waraysigaasina waad dhegaysan doontaan insha allah barnaamijka qodobadiisa sidoo kale dhegaystayaal caawa waxaa ka mid ah xarakatu shabaab ulmujaahidiin oo ka tacsiyeysay istishaadka sheekh abuu muscab cabdulwadu nuxurka bayaan ay soo saartay xarakada ayaad maqlaysaan biidni illaahi alkariim barnaamijka dhuuxa intuu socdo sidoo kale waxaan idiin hayaa siyaasiga cabdiraxmaan diinaari oo sheegaya dalkan inay burburiyeen shisheeyaha cidda madaxda ka noqonaysana iyagu ay kaystaanna wararkii ugu dambeeya karoonana waan soo gudbin doonnaa waxaa barnaamijka igala qaybgelaya qaar ka mida wariyaasha idaacadda alfurqaan aniga ayaa soo saaray oo idila socodsiinaya waa mar kaliyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت hagaag waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu qodobada horuraca barnaamijka aad maqasheen iyagoo faah-faahsan ayaan ku soo gudbin doonnaa muddada barnaamijka uu soconayo insha allah waxaan ku hormaraynaa xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa goordhow soo saartay bayaan ay kaga tacsiyeynayso istishaadka sheekh muscab cabdulwaduud bayaankaasi nuxurka uu xambaarsanaa waxaa noo soo koobaya waryaheena salmaan axmed waad mahadsan tahay walaalka goordhow mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib oo ku hadasha afka xarakat al-shabaab almujaahidiin ayaa baahisay bayaan ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo ummadda muslimka ah iyo guud ahaan mujaahidiinta looga tacsiyeynayey istishaadka sheikh abi muscab cabdilwaduud oo ahaa amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee maqribulislaam bayaankan oo ku qoran luuqadda carabiga kana kooban ilaa iyo shan beej waxaa lagu soo qaadanayaa nusuus sharci ah oo dadka muslimiinta ah ku boorinaysa sabarka sidoo kalena ka hadlaysa mansilada ay leeyihiin dadka shuhadada ah ama dadka ku dhinta waddada allah waxaana hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu tacsi u diray guud ahaan mujaahidiinta oo ugu horeeyo asheykh ayman addawaahiri oo ah hogaamiyaha guud ee mujaahidiinta alqaacida tacsidaas oo ku aadan istishaadka sheykh abi muscab cabdilwaduud oo ahaa amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee maqribulislaam ee horedhaca istiftaax iyo aayado qur-aan oo lagu bilaabay kadib waxaa lagu yidhi quluub raalli ku ah qadarta allah ee waxaan nafteenna ee ku sabarsiinaynaa ummadda muslimkahana ugu tacasiyeynaynaa gaar ahaan hormuudkeeda ee mujaahidiinta oo ugu horeeyo sheykheenna iyo amiirkeena sheykh ayman addawaahiri xafidahullah ee istishaadka ee calam ka mid a calaamta geesiyaasha ah oo ahaa ee buur adag iyo hogaamiye rugcadaa ah kaasoo ah asheykh almujaahid abi muscab cabdilwaduud allah ha u naxariistee ee naxariis waasacana ha siiye ayaa lagu yiri ee bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dabcan laga dareemayo luuqadda uu ku qoran yahay maqaamka uu asheykh abi muscab cabdilwaduud ku dhex lahaa mujaahidiinta bariga afrika waxaa bayaanka lagu sheegay in kelimaadku iyo erayaduba ay ka caajizayaan inay ka hadlaan oo i baroor diiqaan haliyeygaas geesiga ahaa kaas oo weysmadiisa uu ku tilmaamayo inay tahay weysmo adag geeridiisuna ay tahay geeri adag sida bayaanka lagu sheegayo ee waxaana bayaanka lagu yiri ishu way ilmaynaysaa ee qalbiguna wuu murugoonayaa mana odhanayno ilaa wax allah raalligeliye mooye ee firaaqaaga ama istishaadkaadana abaa muscabow waan ka murugaysannahay sida bayaanka lagu yiri waxaa bayaanka lagu soo hadal qaaday siirada iyo taariikh nololeedka qayb ka mid ah ee asheykh abi muscab cabdilwaduud iyo injaazaadkii iyo horumaradii uu gaarsiiyey ee mujaahidiinta gaar ahaan ee kuwa ka jihaada thaqriga maqhribul islaam waxaana bayaankan ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu sheekh abi muscab ku tilmaamaya inuu ahaa haraagii salafka iyo khalafkii haray ee kuwii uu khayrka badnaa waxaana lagu tilmaamay inuu ahaa qof hadal yar hawshiisuna badan tahay u naxariista mu'miniinta ku aad adag shisheeyaha iyadoona uu bayaanku intaa ku dirayo in sheekhu uu dhigay wacdare iyo tusaale ee sareeya oo ku aadan sabarka adkaysiga nafhurka iyo in lagu ribaado masiiro jihaadi oo ay ka buuxaan halyeynimo iyo injaazaad ee fara badan waxaana bayaanku uu sheegay in saaxada maqhribul islaam ay uga markhaati kacayso intii uu sheekhu amiirka ka ahaa wanaagga uu sheekhu lahaa iyadoo mujaahidiintu ay midoobeen jihaadkuna uu si firfircoon uga hana qaaday ee guud ahaan wadamada maqhribul islaam ee la isku yidhaahdo inkastoo weysmada dadka la jecel yahay oo uu ka mid yahay amiirkan barakaysan ay qaraar tahay naftuna ay ku adag tahay haddana waa bishaaro weyn in magaca sheekh abi muscab uu ku biiro diiwaanka shuhadada ee geedka islaamka ku waraabiyey dhiigooda daahirka ah sarxiga khilaafada la sugayana ee ku taagay ee jasadkooda dulmidiidka ah ayaa lagu yiri bayaanka wuxuuna intaa ku daraya inaanay mujaahidiinta bariga afrika iloobi doonin jiilasha soo socdana aanay iloobi doonin sidoo kale ee nafurkii iyo tadxiidii uu sameeyey asheykh abi muscab cabdilwaduud oo ahaa amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee maqhribul islaam kaas oo ku shahiiday weerar ay ciidamada faransiisku ka fuliyeen ee qaybo ka mid a waqooyiga dalka maali waxaan halkan tacsi barax tiran ugu gudbinaynaa walaalaha mujaahidiinta ee maqhribul islaam iyo ehelka asheykh abi muscab iyo walaalihiisa dhammaantooda allah u naxariistee waxaan allah u weydiinaynaa inuu ku ilhaamiyo oo uu siiyo sabar iyo waxay ku hilmaamaan ee musiibadan kana ajar siiyo musiibadooda uguna bedelo wax ka khayr badan ee waxaan sidoo kale ku boorinaynaa inay sugnaadaan oo ay adkaystaan ee kana aargutaan saliibiyiinta xaasidiinta ah ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ummadda muslimka ahna looga tacsiyeynayey istishaadka sheykh abi muscab cabdilwaduud waxaa sidoo kale bayaanku uu dirayaa fariimo ku socda mujaahidiinta alqaacida ee maqhribul islaam ee kuwaas oo lagu buuriyey inay ilaaliyaan wadajirkooda islamarkaana ogaadaan in wuxdada iyo isku soo dumidda ay tahay masdarka awoodooda iyo cisigooda ee midnimadana laga helayo raxmad iyo barako iyo guul intuba waxaana loo sheegay inay tahay inay noqdaan sida wallah casa wajal la jecel yahay iyadoo lagu soo qaatay aayad ka mid a aayadaha suuratu saf oo allah ku sheegayo inuu jecel yahay ee dadka ku dagaalamaya waddada allah iyagoo midaysan bayaanku wuxuu sidoo kale la hadlay ee dowladda faransiiska oo mas-uul ka ahayd istishaadka sheekh abi muscab cabdilwaduud waxaana loo sheegay in mujaahidiintu ay ka argudan doonaan islamarkaana halganka jihaadka uu sii socon doono asheykh abi muscab cabdilwaduudna uu ka tegey halyeeye adag oo sii ambaqaadi doona dhabbihii uu ku sugnaa oo uu sheekhu ku tegey sida bayaanka lagu sheegay bayaankan tacsida ah ee ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu imaanayaa iyadoo dhowaan mujaahidiinta alqaacida ee maqhribul islaam ay si toosa ugu dhawaaqeen in asheykh abi muscab cabdilwaduud uu ku shahiiday ee weerar ciidamada faransiisku ka fuliyeen waqooyiga dalka maali waxaana kelimad maqal ah oo ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee al-andalus oo uu jeedinayo asheykh abu cabdililaah oo ah mas-uulka iclaamka ee mujaahidiinta alqaacida ee maqhribul islaam ee lagu xaqiijiyey istishaadka sheekha iyadoona uu sheekhu diray fariimo kala duwan oo ku socday mujaahidiinta shucuubta muslimiinta dhallinyarada muslimiinta iyo sidoo kale dowladda faransiiska ee ka dambeysay ee dilka sheekha insha allah warbixin intan ka faahfaahsan oo ku aadan bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab loogana tacsiyeeyey istishaadka asheykh abi muscab cabdilwaduud wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan kusoo gudbin doonnaa
بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت waxaana kusoo maqnoqdaba kale laakiin iminka wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxaa si dardar leh kaga socda nadwo shicaarkeedu uu yahay qul aamantu billaahi uma astaqim waxaana nadwadan lagu soo qabtay wilaayada islaamiga ah jubbooyinka iyo shabeellaha hoose oo horay aad u dhegaysateen codadka culummada qabatay nadwadaasi iminka waxaa idinku soo maqan sheekh nuur macalim cabdiraxmaan oo dad badan kula hadlay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud isagoo qayb ka ahaa nadwadan ka socota masaajidda wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وهديناه الناجدين وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة رواه البخاري كما قال عليه الصلاة والسلام آه، الله وحور سبحانه وتعالى وهديناه إنسانك وحنو عديني النجدين لبدي وضوء لبدي ووينايين إيه أه نجد الإيمان هي نجد الكفر نجد الهدى نجد الضلال نجد labada najsi aan u kala qeexnay oo adduunyada ee aan u caddaynay aakharane laba xeray ku kala dhammahayaanaa jiro ah fariiqun fi اljannati wa fariiqun fi saciid sidaa la yidhi aliimaanu biاllahi walyowm اlaakhir waxaa ka soo hor jeeda alkufru billah aliimaan billah alkufru billaahi waa didaani laa yajtamicaan laba iska soo hor jeeda oo aan isu imaanaynin mid walba soo u socdo midna ahalkiisa janno ay ku dhammaanayaan midna ahalkiisa ay ku dhammaanayaan jaxiimo ee waxaa darsiha darsi kan ka hor baxa uu ahay cilmu rusul iyo cilmu shayaaiin cilmu rusul marka wuxuu ka shaqeeyaa oo uu kugu tirtirsiiha aliimaanu biاllahi walyowm اlaakhir wuxuuna kuu diidaa alkufru biاllah cilmu shayaadiinna wuxuu kugu tirtirsiihayaa aliimaanu biاlbaطil wاlkufru biاllah waa cilmu shayaadiin sidaa darteed allah wuxuu uhi subxaanaه wa tacaala faman yakfur biالطaaguuti wayu'min biاllaahi faqad istamsaka biاlcurwati اlwudqa la infisaama lah qofkii daaquudka diida ee alla rumeeyo daaquudku wuxuu astahaylaa in la diido xaqiisu waa sidaa oo alla rumeeya alla xaqiisu waa inaad rumayso wuxuu inuu rumeeyo waayo faqad istamsaka biاlcurwati اlwuhqa wuxuu qabsanay mareegtii mago'dada ahayd lanfisaama laha mago'dadu saas waay macnaheedu lanfisaama laha wallahu samiicun calim cilmu shayaatiinne wuxuu ku tirtirsiyaa aliimaanu biاlbaطil wاlkufru biاllah aayadda ku jirta suurat اlcankabuud maxay ahayd wاladiina aamanuu biاlbaطili wakafaruu biاllahi ulaaئika hm اlkhaasiruun wاladiina aamanuu biاlbaطil baatilku waa wixii alle ka soo horo addoon loo noqdo waay dalika biأna allah huwa اlxaq waana maa yadcuuna min duunihi huwa اlbaطil marka aamanuu biاlbaطil wakafaruu biاllahi allana waa diiday ulaaئika hm اlkhaasiruun waa xisbu shaydaan mogta alina xisba shaydaan hm اlkhaasiruuna soomahin kuwaa daaquutii ku kufriyey alla rumeeyana maxay haayeen faqad istamsaka bilcurwati اlwuqa wa xisb اllah alaa ina xisb اllahi hum اlmuflixuun waxaan marka ka rabnaa inaan ka hadalno dadka bani aadamka alla waa karaameeyey guud ahaan walaqad karamnaa bani aadam karaamadaas yaa waayey ruuxi aliimaanu biاllaahi waاlyowmi اlآakhir diiday ee alkufru billaahi waaliimaanu bilbaatili qaatay kaasu karaamadaas waa waayey adduunkana wuxuu ku yahay sida alla ku tusaaleeyey ka maali اlkalbi eeyoo kale ka maali ximaari dameer oo kale kalalcaami xoolihii oo kale shara albariya intii alla abuura inuu xun yahay shara dawaabi waxaa dhulka dul socda inuu xumaan badan yahay aakharane waxaa lagu shidaayaa naarta dhagxaan iyo dadka dadka noocaasa waayo gaalada saa darteeda qofkii ama ruuxii alla iyo qorshihiisa diida shayddaan qorshihiisa qaata waa ruux asagu liidni doortaye wax wanaag iyo qiimaydu heli kara ma jiraan waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrimin ina allaha yafcalu maa yashaa fi suurati alambiya aayadda ku jirta waxaa jirta marka kii asugu islaamkii qaatayna xow yahay waa khayr albariya ina aladiina aamanuu karaamadiisiia u bulaalaysa ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati ulaa'ika hum khayru lbariya kuwa alla rumeeyey ee shaqo wanaagsan qabto iimaankooda camal rumaynaya xubnahooda uu ka soo baxay waa intii alla abuura kuwa khayr badan aakharane waxay leeyihiin jazaa'uhum cinda rabbihim jannaatu cadnin tajri min taxti anhaaru khaalidiina fiiha ilaa dalika liman khashiya rabba dhanka kale dadkii alla rumeeyey oo macnaha cilmu rusul waa cilmu liimaani biاllaahi walyowmi alaakhir وعلم الكفر بالطاغوت علم شياطين محوية علم الإيمان بالباطل وعلم الكفر بالله و أعدي وأمكت والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون وألبد حزبي روح مركة الإيمان بالله واليوم الآخر أقون ويشي كس علي محو قرنا مركة ورس وحو قرنا ilaan cilmu rusul waxuu raxmaan waa ta wahay cilmu shaadiina wuxuu shaydaan sooma hayn darsiga horaan ku qaadan intii joogta inta kalena waa duuban yaha ka faa'idaystaan ruuxaasu wuxuu garanaa alcilmu alxaqiiqiyu alkaamilu ashaamilu huwa cilmu اllah ina allaha yaclamu wa antum laa taclamuun wixii ka soo horana cilmigoodu muxuu yahay waa cilmi oo musayafah oo bugawa sidaa darteeda qur'aanka waad aragteen alla wuxuu leeay ina allaha kaana caliiman xakiima insaankan alla muxuu ku yidhi innahu kaana daluuman jahuula cilmi marka waa cilmiga alle ina allaha yaclamu antum laa taclamuuna yaa og ruuxii tawxiidku dhab uga dhaadhaca garahay sidoo kale wuxuu fahmayaa maxaa u dilay warkaan sheega ina allaha yaclamu وأnتm laa taclamuun iyo wallaahu yaclamu antum laa taclamuunoo afar meeloodo kale qur-aanka uga jirto suuraة baqara labaa ku jirta hore ugu tilmaana intii joogtay suuraة ali cimraan midaa ku jirta suuratu maxaa yahday nuurna midaa ku jirta afartaas oo taa midda in allaha yaclam waa suura makiya waxay ku jirta iyada suuraة naxli waxaa kale ogaa awoodda inay awoodda ilaahay kaliya tahay waa ruuxii barta cilmu rusul ee ku kufriya cilmu shayaaiin ilan waa daaquudkii shayddaanku shayddaanku wuxuu ogaanaa awoodda inay tii alla kaliya tahay waxa kalena ay yihiin quwa almusayafa adduunka waxaa la buunbuunihayo o dhan quraanshadaas lama dhaamaan ama dhuuracaysadaas maa shaaa allahu laa quwata ila biاllah laa xawla walaa quwata ila biاllah awoodu ma jirto ilaa tii alla mahayn macnuu waa kaa sidoo kale wuxuu ogaanayaa alquwa alxaqiiqiya markuu sidaa ogaadaya quwa almusayafa farqiga u dhaxeeya alqiimatu alxaqiiqiya iyo alqiimatu almusayafa u garaaca qiimada xaqiiqada maxay tahay aliimaanu biاllahi walyowmi alaakhir midda dadka sufahada ku dagmeenna waa maxay alamwaalu waalawlaad saa darteed alla wuxuu uhi wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindana zulfa xoolihiina cariirtuunu maaha midda agteenna idiin dhowaynaysa dhowayn ilaa man aamana wa camila saalixa kaasaa qiimo dhaba haysta laakiin xoolaha intaad uga tegi maa aghnaa canii maaliya halaka canii suldaaniya ayuu ku calacalaa qofkii sidaa yeelay taas marka waa middaas oo xagga cilmiga ama aqoontani waxaa la rabaa farqiga inaad fahamto cilmiga dhabta iyo cilmiga dhalanteedka awoodda dhabta iyo awoodda dhalanteedka qiimada dhabta iyo qiimada dhalanteedka markaad cilmu rusul iyo barato ku camal fashane gacantaad ku haysaa markaad laakiin cilmu shayaadiin aad maagto wax ka jeri hoog iyo balaayo waa muggaas cilmi musayafa oo dhalanteeda iyo awood dhalanteeda iyo qiimo dhalanteeda ayaad ku rafaadaysaa ood ku baaba'aysaa addunya aakhira ilaahay naga badbaajo waxaan ka hadlaa marka haddii alla doono dadka bartay cilmu rusul ee iimaankii uu ku baaqayo aliimaanu billaahi walyowmi alaakhir dhabeeyey ruuxaasu waa inuu aqoon buuxda u leeyahay waxa inuu ilaaliya laga raba inay tahay oo ugu waaweyn lix arrimood waxaa layahay maqaasidu shariica layba diinta inuu ilaaliya ugu horayso waxaa u hora ku xigta nafta waxaa ku xigta caqliga waxaa ku xiga ubadka waxaa ku xiga sharafta maalku waa u dambeeya wa xifdu diinin uma nafsin maal nasab wa miluhaa caqlun wa cirdun qad wajab diinta ilaalinteeda maxaa ugu horreeya kow alle wuxuu waajibiyey ruuxu siduu u heli lahay diin islaam inuu wax barto iqra' bismi rabbika aladii khalaq talabu اlcilmi fariidatun calaa kulli muslim xadiidka ibnu maaja uu wariyey qaybtan waa saxiix qayb kalo laakiin daciifaa jirta oo riwaayaadka qaarkooda kula soo aroorta inaad horta barato nabigu sala اllahu alayh wasalam saddex iyo toban sano waxyaalihii uu dadka ka dhaadhacsiya intuu maka jooga waxaa ka mid ahay in dadka la weeraro horta waxyaalaha ay rumaysan yihiinoo oo baatilka oo kufriga iyo shirkiga in la weeraro horta iyo aalihada bugtaahay haddaba addooman u yihiin markii la weeraro in allaale intii ka soo fuqda maxaa la siinaa ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamadan rasuul alla siiha alikhlaasu walitibaacu ashhadu an laa ilaaha ila allah waa ikhlaaskii وأشhadu أنa محamada rasuul الlahina itibaaci sidaasuu marka kuwii aakhiruu ka dhaadhacsiiyey adduunyau ka dhaadhacsiiyey wuxuu ka dhaadhacsiiyey waxa ay tahay risaalada islaamku waxa ay dadkii ayaga ka horreeyey la kulmeen haddii ay rusushi diideen siday ku dambeeyeen iyo rusushi qorshahay wadeen hadday qaateen siday noqdeen madiinaa la yimid dacwadii saasay u socotaa dacwadii saasay u socotaa waxaa kaloo ku darmay dagaal ma aha keliya ilaan ayaguba waa dad waxna rumaysan waxay rumaysan yihiin waxyaale ay u dhisteen inay u ilaaliyaanna qab markii diintii marka la bartay ee madiine la degay ee muslimiintu ay yeesheen degaan u gaadha oo gaalo ay ka hoos baxeen markaasne ilaaliskeedu muxuu naqday ilaahay wuxuu waajibiyey jihaadka qitaalka kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurun lakum ilaa haddaba maaragtaya gaalka aan loo kala helin waqaatiluu lmushrikiina kaafatan kama yuqaatiluunakum kaafa marka macnaheed diinta marka laleeyaha waa maxay kow waxaa ku waajib horta inaad barato talabulcilmi fariidatun cala kulli muslimin barashadeeda waajib kugu ah ma garat ruux kasta in la baro dadka dhanna xilaa ka saaran waa tawaasuu bilxaqi waa markii dadki iyo diinti bartaan alle ay ku xirmaan cadowaa imaanaya doonaya inuu jidkaas ka jeediyo jidka alle ilaan kafaruma aad ku aragta xaa la socda wasaduu can sabiili illahi inta badan saas waa dadkaasaa la rabaa marka dadyu jilib dhiga ilaahay wuxuu waajibiyey marka in la difaaco diinta islaamka waa laba dhinac marna waa beeriddeedii marne markay dhisanta bunya alislaamu calaa khamsin waa taheeda in gurigaa diras in la waardiiyey soo marabi waa kaa waa diinta xifdigeeda laba dhinalabadaas dhinacay leedahay haddaadan baran haddii allaba ku curbi ma kartiyo qofuna gaalna wax kuu fali maayo waxba wax qiimaa ma lihi haddaad barato asaadan difaac iyo arrimihiisa adan qorshe u samaysan u tabaabushaysanne haddii cambuula carab saanaataba halgalabaa lagaa farxalaxaad qiimo leedahay dhib badanba ma lihid moogta aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiililah haddadan haysan waa ku dhammaatay gaalku waa isku talagale waa ka hadda ilaa meeshuu maraayo waxaan haysanaa kuleeya nukliye sawaariikh adduunka kala gooshaysaan haysanaa kuleey adigana waxaa lagu leeyahay toori haddaad yeelato hayru mas-uulaad meelaha qaarkood ma qaada cijooyinka xataa iska jiraa lagu leeyahay booliska ha ku- ha ku qaja- ha- ha ku cijaysan waa inaad marka maqluumul anfaar noqoto heerkaasay mareen cijo xataa laguma ogo toorrey baa loo ka qaadi jira ninka markaa halkan joogi jira toorreydana lama ogolayn Ah. waxaa marka wa soo haray ama aan gudbaynaa nafta ilaalinteeda nafta ilaalinteeda ilaahay muxuu inay wax cunto iyo wax cabto oo kuluu washrabuu walaa tusrifuu maxaa haddaba dhinaca kale ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka waardiyeey xifdiga xagga jiritaankeeda waa inay wax cunto iyo wax cabto xifdiga xagga ciddii wax u geysata oo waxyeelaysa sida diintaba ciddii inay baabi'isa rabto lala dirin mayno taas diinta waxbaan uga soo noqdo adigana dagaalkaaga adduunka oo dhan waayo insaan oo dhan inaad xoraysaa laga rabaa addoommuhu addoommo u yahay aad ka furtee allahu rabbulcaalamiin adoonad uga dhigto waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna addiinu kulluhu lilah gaalkana useedidiisa isaguna waa maxay meeshuu uu haddaba higsanaayo ujeeddadaya kama damaysi uu rabo waa maxay walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istadaacuu taas waa daymaa inay la diraan ilaah ay haddaba diinta idinka celiyeen diintiina idinka celiyeen haddayba jaanis u heli karaan aanu gudba marka nafta ilaalinteeda waan sheegnoo marka hore inay wax cabto iyo wax cunto wixii haddaba ku saabsana alla waajibiyey marka labaadne ciddii waxyeelay haysa in haddaba gacanbira lagu qabto walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaabi lacalakum tuflixuun labaas dhacay leh waxaa soo haray caqliga caqliga marka hore naftuu ku rakaban yahay wixii nafta u baahanta u baahan yahay kuluu washrabuu soomaalayn labo dhinaca xagga wixii wax u geysaana ciddii maandooriye isticmaasha inama alkhamru walmaysiru soomaaliyn meeqa garbaashay leh yaa afartan afarta laga saara haddii weliba lagu arko arrimo badan oo tusaale yahay inuu fogaadayne waxbaa loogu daraa warka ma fahantin waa la ilaaliya caqliga inaan lagu dheelin waayo macnaha waxaa xiga nasliga nasliga marka hore in lagu- in maaragtay yaa la guursado oo gabdhaha la guuriyo ankixu layaama minkum asaalixiina ileen baahi jirta waa alla ku abuura ragga iyo haweenka soo ma in haddaba dariiqi alla ugu talagala la marsiiyo muslimiinta xilkaasaa ka saara haddii ruux ka miduhu dariiqi dariiqaan haynaan qaada ow yidhaah qaladow wada wada qaladow dadkuu jeexaya waa in shaqa laga qabto waa zaaniga azaaniyatu wazaani fajriduu kula waxidi minhumaa mi'ata jalda xagga kaleetane waxaa waaye maaragtay ee, hadduu guur soo marane ashaykhu washaykatu idaa zanaya waxaan u gudbaynaa xagga cirdiga cirdiga waxaa mamnuuca inaad qofka zaani waayo tidhaah sharmudaa taa qofka haddaad tidhaahdo ma dhihi karti waa edibdarro afxumo waaye weliba aan abaalkeedu yaraynoo qofkii geysta ninka sharmuda taa yidha annaan markhaati keenin maxaa lagu dhifaay سداتا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلد قفك زينيست أصون صومرين قورني ما قالوا دفاع بقول ما قالوا دار يا مرك أفحمادي ما قواي سداتا فل هدو قدرتني لباتنا ودار يا بس أفحمادي دمك إلا الأوفيس مركور إلهي واحد رميو واديدي مال سميكرو أدلة بدنا كتاب qofkii sameeyana sideetan garbaashaad oo taale xuduudday ka mid tahay xuduudda ay ka mid tahay
لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت waa tahay qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaad maqlaysaan ciidanka dowladda federaalk ayaa dumar ku kufsaday meel u dhow cadalle oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka mid ahayd gabar yar oo afar iyo toban sano jir ah kufsigaasi waxaan ka waraysannay mid ka mid ah waxgaradka gobolka oo dhacdadaasi kadib ka mid ahaa bulshadii ku baxday falkaasi foosha xun oo ay geysteen askarta dowladda magacayga markaan ku bilaabo waxaa lay dhahaa cabdullaahi cali caray waxaan ahay nabadoonyada shabeellaha dhexe nabadoon nabadoon ka mid ah ayaan ah see wax uga dhaceen marka shalay inta u dhaxaysa tawfiiq iyo ee, cadalle waxaa wax uga dhaceen meesha la yidhaha gaagaab oo mataqaanaa la wada yaqaano ayaa dad shacaba oo iska safara ah aad kufsi foolxun loogu geysto kufsiyaa loo geystay foolxumaha dhowr iyo labaatan nin ayaa gabadh yariisoo tubanafeedyada kortay qayladeedii iyo lagu soo baxay oo dadka kusoo baxay ayaan kamid ahay yaa ii muslim ayay ku cabanaysa waa goorma marka ay dhibaatadaasu ay dhacayso habeenkii axadda afar saac markay tahay habeen hore haa yaa geystay marka kufsigaas waxaa geystay nimanka oo dawladda ciidankaasi halkee laga xukumaa halkee degan yihiin deegaanka xaajacali ayaa laga xukumo bal gabadha ma deegaan bay ahayd ma gaari bay saarnayd see bay ku suura gashay inay eh, kufsadaan gabadha gaaribaysaa reed kufsiguna iida ba kuma koobno way ka banaayeen laakiin iida ayaa wax dibweyn gaaray xungariis ay ahayd marka aad ay mataqaanaa isugu dhaafeen mid walba aduu midka kale dee ay u qa- u qabsa- qabanayo midka kale gabadha keliya ma ahane ee dumarkii safarka ahaa oo dhan bay kufsadeen Ah, dumarkii kufsadeen gabadha waxaan u soo qabta waxaa waaye ba-aydeeda lagu soo baxay gabar yaray ahayd oo mataqaanaa weli oo iska aad u yar gaarigan marka halkee buu ka yimid gaarigu waxuu ka socda dhanka oo oo wuxuu ka soo baxay oo caalbuur wuxuuna kusii jiray muqdisho noocee buu ahaa gaari liila ayuu ahay dad badan baa saarnaa haa marka ee, ma gaarigana kuma koobnayn oo ga- gabdhuhu dhowr baabuuray kala saaraayeen afar gaari ayaa isku mataqaana oo koleyn isla socota ayay- ay ahaayeen waa garta meesha marka dhibkaas uu ka dhacayo ee yaa ka taliya waxaa ka taliya hadda oo meesha uu dhibkaas ka dhacaya si wanaagsan dawladda ayaa ka talisa meesha oo koley waa ka- waa ka baxsan taha dhanka kale waa maamulka islaamiga oo kale ee shabeellaha dhexe isagu ee, waxa gurmad ah ma soo sameeyey haa kadib ragga ayaa mataqana mujahidiinta ayaa soo gaartay meeshii ayay googobeen gawaari kale oo dhanka kale ku xayiraadi wixii dhamayba waa iyaga iyaga ayaa soo mataqana soo gudbiyey marka socday yireen ayaga ayaa meeshi ku haray raadkiiya wax walba haddii la bixiyana xaaji cali mataqana nimanku inay kasoo baxeen waa la waa la ogaaday haddana way galeen adigu marka ma tagtay meesha
haa aniga waa istaagay meesha waa istaagay maxaad indhaha ku aragtay
indhahii waxaan ku akar barkii lagu calaajiyey oo dadkii lagu dhibay oo lagu dhibaateeyey boosooyinkii la jeexay oo qaris ayaan soo arkay indhahii soo arkay ee gabadha yar oo kale oo aad ee, sheegtay in dhibaatada ugu badan iyadu ay soo gaartay ma aragtay
gaba- gabadha ma- soo maaha gabadha haa waa arkay aad mataqaana waa gabadha waa la qaaday meesha waa laga qaaday halkee loo qaaday Wa- waxaa loo gaarigii waa la xageeda waa waweyda inay ku korto waa gaariga waa la qaaday waa la saaray muqdisho ayaa loo qaaday oo la kusii jeedeen adigu imise sano jir baa tahay aniga afartan shan jir baana horay ka waran ma u arki jirtay dhacdooyin noocan oo kale ah ama ciidan dawladeed oo ee, dhabaha u gelaya dadka oo gabdhihii iyo dumarkii kufsanaya
runtii aniga hadda dhalinta aan jiro de waxa waa de- de kuley deg deg waan leeho wax waa maqlayay laakiin dhibkan oo kale nin aan weli aan lama soo- ma- ma- ma la soo kulmin aniga gabadha yar haddaad aragtay waxaa la yidhi rag badan baa kufsaday imisaa kufsatay horta gabadha yar raggu labaatan ee, goobjoog markaas ku sugna isla saacaas oo intaan soo gaarin taagnaa wuxuu kow iyo labaatan laba iyo labaatan sidaasay ahayeen waana isu mareen dareenkaaga see buu noqday markaad dhibkaas indhahaaga ku aragtay dhagahaagana aad ku maqashay habeenkii dambe xataa waa ku qar waaye culayska wanaasiga aan aan kala soo kulmay iyo xanuunka aan kala kulmay waayaha waddadaas marka dhibka uu ka dhacayo gaadiidka macaadi bay u isticmaali jireen mise waxay ahayd waddo ee lagu qaldamay ama darawalka uu uun iska maray maya waddadu wadda caadiya waaye waddada oo oo cadala marta waaye oo oo dhanka xeebta marta oo geedaha ka baxsan waaye waa gartay marka waddada horaa loo mari jiray marka ciidan adigu wax wow ku dhici jira laakiin tan oo kale ma dhicin adiga weli ma martay waddadaas wadi weli waa waa mara haa waa mara waddada waa maray wax dhaco aad la kulanta ma jiraan Ah, xamar oo kale waddada wadan ku safarna waayo oo adiga mataqaana degmadan aan- aan jo- jooga soo gasha marka waa wadda waa maray weli dhacana hadda kalaba ku laakiin eh, rag iyo lamida oo la dhaca habeen kastoo ay meesha soo istaagaan ummadda ku dhacaan ay dhiigga uga miirtaan marka meeshaasay ummadda dhib ku lahaayaan بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت goordhow waxaad maqlaysaan sarkaal ka tirsan dowladda federaalka oo aan ka waraysannay kufsiga iyo dilalka ay geystaan ciidamada dowladda federaalka laakiin marka hore farmaajo sidaad la socotaan waxa uu kulankii baarlamaanka ka yidhi mushaarku waan siinaa ciidankeena ciidanka dowladda federaalka ee mushaar la'aanta ka cabanayay soona dhegaysta warka farmaajo ayaa gadood sameeyey iyagoo arrimahaasi gaashaanka ku dhuftay waana kuwan qaarkood aniga waxaan ahay asiri ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed khaasatan qaybta labaatan iyo toddobaad waxaan kaloo u galnaa afka muqdisho ilaa hiiraan haddii aanan qayb talaatay toban waxaan ka cabanaynaa mushaar la-aan hayso haddaanana ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ciidan kamida oo ka tirsan qaybta labaatan iyo toddobaad hawl la-aan ayaa nahay sanad iyo sideed bilood iyo bisha hadda socoto oo ku naqayso sanad iyo sagaal bilood waxaan u aamusnaynay difaacina joognay shaqada qarankaan haynay saraakiisha iyo maamana xakutaan ka ribood sugaynay hawqudiina waa idin soo wada dhacaysaa bisha dambey soo dhacaysaa bisha dambey soo dhacaysaa aan nagula haayay difaacina joognay dalka iyo dadka iyo diinta ayaan daaficinay waxaana u kalifay inaan nimaano magaalada muqdisho oo aaga soo banayno xuquuqdeena soo raadsano madaxweynaha khudbadii oo baarlamaanka ka jeediyey kala fadhiga todobaad oo ahaay ciidanka iyo shaqaalaha reerka dawladda intaba xuquuqdooda waa qaataan wax mushaar la-aan ma ahna ma jiraan taas ayaa nagu kaliftay inaan kasoo baxno aaga xuquuqdeena u soo doodo qaybta tobaad ee labaatanaad ayaan ka tirsanahay aniga guutada afaraad sanad iyo sideed bilood bishaan socotee caawa bishii in sanad iyo sagaal bilood ay ku tahay aad iyo aad waa lay diiwaangeliyey madaxda ii maqneed waxaan war uga sugi waayey ba- khudbada madaxweynaha ayaad aniga ayaa aniga aad ii taabatay masalan sababtoo ah anigoo dhibaataysan oo xaquuq la-aana oo difaaci jooga haddana aan isdhehaya madaxdaadiyaa kuu maqan madaxweynahaagii ayaa xaquuqdaadi laga keeni doonaa ayuu haddana wuxuu la soo istaagay asigoo og aniga inaan xaquuq la-aanayo wuxuu la soo istaagay kalfadhiga baarlamaanka wuxuu la soo istaagay askar walba waan siinay xaquuqdooda taasna ma ahan mid aniga baahidiisa dabooli karto waxaan kuu sheegayaa aniga walaalahayna ciidanka oo nala tirsan oo aan difaaca kula jirno dowladda xuquuqda ay u qortay ayaan waxay ayaga cunaan aan anaga kula noolnahay ma fahmi sidoo kale ciidanka dowladda ayaa sida aad maqasheen habeen hore kufsaday haween safar ah oo ku socdaalayay shabeellaha dhexe gaar ahaan nawaaxiga cadaleh oo gobolka ka tirsan kufsiga iyo mushaar la-aanta iyo dilalka joogtada ah oo ay geysanayaan ciidanka dowladda waxaan ka waraysanay sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda ugu horeen waxaan weydiinay inuu ka waramo waxaa ka jira warkii uu farmaajo ka sheegay baarlamaanka ee ahaa inuu mushaarkooda siiyo ciidanka oo dhan nala dhegaysta waraysiga gaashaanla dhexe abuukar cabdulaahi isa niya horta cabdifataah horta muxuu ahay yani mushaarkan waxaa jira dad la qalday oo qaldamay iyadoo ay- ayaa qaldamay aa jira ma aheen mushaarka cid walba oo military waa soo dhacday aniga waxaa ii soo dhacday bishii soonka hadda aheed labaatan kiya noo soo dhacday ma garata bishii labaatan maris ayna soo dhacday lacagta Eh, dadkaas dad- ahaa ciidanka kale oo lacagta ka maqantina waa jiraan ciidanna adigu muxuu kun iyo xoogaa ah ayaa jirta marka oo lacagta ka maqan tahay si dadban ayaa waxa u qalqaldameen marka waxaa ahay ciidan oo eh, muxuu ahay hoos looga tagay ma aha laakiin waxooda waa muxuu ahay eh, dad oo ka maqanta waa jiraan ma garata laakiin madaxweynaha wuxuu yidhi dhammaan waan siinay mushaaraadka adina waxaad leedahay ciidan ay ka maqan tahay baa jira marka see wax u jiraan aniga xaqiiqadeeda waxaa la weydinaa taas muxuu ahay taliyaha xoogga la weydinaa aniga shaqal kuma yeelin kara Waata. Ee, guutada koob iyo labaatanaadka oo kale saraakiil ka mida waxay sheegeen in mushaarku uu ka maqan yahay laba bilood Ee, arrintaas ma la socotaa taas waxaa la weydinaa aniga midaan shuqul kuleh ma ahaa taliya xoogaa jira taliya xooga abaanduudaa jira waxaa jira muxuu ahay taliyaha ciidanka dhulkaa jira nimankaasaa shaqo kule aniga shaqo kuma saraakiishaas aniga taas shuqul kuma lihid waa waxay kale u yeedinaysaa ah, tafadal wele tafadal waxaad ii sheegtay in ay jiraan dad ay wax ka qaldameen oo kale xagga mushaarka marka la eego see bay uga qaldameen taas ma taas miya waa ka gudbi taas waa ka gudbi waa ka noqday taas taas ka dood waan ka gudbeynaa een, habka mushaarka aad ku qaadanaysaan ma hab online ahbaa mise een, si caadiya baad ku qaadataan hadda akoon akoon akoon akoonka inoo soo dhacda Waa dad ka- walba akoon akoon ha yaraadaha weynaada akoona loo sameeya ciidamada ma garata maxaad ka leedahay marka dadka xuquuqda ay ka maqan tahay haddii adiga iyo saraakiil la mida aad heshaan ee mushaaraadkiina oo dabcan ee si gaara ugu dhow madaxweynaha dowladda federaalka ah dadka aan codka lahayn gaar ahaan ee ciidamada aadka u duruufaysan ee hadda warbaahinta ka qaylinaya ee iyagu maxaad ka leedahay ee arrintooda arrintooda wallaahi waxaan ka leeyahay taliyaha xoogga iyo taliyaha ciidanka dhulka ila muxuu ahay nin walba sidaa muxuu ahay mas-uul ule mas-uuliyaddaas ayaa la weydiinayaa sababtoo ah wixii maqnaaday iyo wixii ka dhiman iyo wixii kale marka intaasoo dhan muxuu ahay yani waxaan umalaynayaa eh, taliyayaashaas oo mana sarreysa ayaa iskale ma karo muddo badan baad ka soo mid ahayd ciidankii ee dowladda ee gaar ahaan waagii siyaad barre ilaa iyo hadda waayahan kolley magaalada muqdisho iyo xaaladda waad la socotaa waxaa soo batay dilalka darawal baa shan kun loo dilay nin kaleo sigaar ceelgaabta ku iibinayay laba kun ayaa loo dilay oo weliba lacago laga qaadanayay oo xaq aan lagu lahayn ahaa ee bajaajlayaasha waa la iska dilayaa ka waran marka ciidamada kaalintaas ay qaadanayaan ee ma ammaanaysaa mise wax kale ayaad ka odhanaysaa nin horta maskiin dilay ammaanayo cidaadka loo labada kun loo dilay waa la socdaa oo sheekh cumar la yidhaahdo ee gaabtii wax ku gadaya Waa Eh, labada kun lagu dili ninkaa dilayna xabad buu kor u riday marka labaadna afkuu ka geliyey magarat sokor iyo dhiikar iyo waxbuu qabay haddii canug yaro haddii gacanta saas ugu reexo wuu iska dhacaya wuu ku eeba sheegtay marka ninkaas inuu dilo ma aheen taas ma ku ammaanaya ammaan ma laha ninkaas haddii uu ciidan yahay hadduusan aheenba ma ku ammaanaya inuu muxuu ahaa dila aabo toddobaatan jir ah in la dilo oo laba kun loo dilo qalab qalab weyn waa taasna waa cambaaraynaya aadaan ugu cambaaraynaya ma garata laakiin mar ma ahan laba goor ma ahan si joogto ayaa dilalkan ay u dhacaan bil walba rayid ayaa ciidamadu ay dilaan maxaa u sabab ah bay kula tahay wallaahi ninyaw hadda ka hor waxaa dhacday bil weynaa waxaa dhacday ninbaa wuxuu kufsaday gabar aabaheed la socda ma garata gabar baa muxuu ahay aabaheed oo la socda oo kufsaday nin oo ciidan ah hadda ka hor bil weyna ku kufsaday marka maadaama muxuu ahay uu kufsaday ninkii waa lasoo qabtay dabeedna waa lasoo gudbiyey waxaa la geeyey muxuu ahay shareecada la geeyey marka muxuu ahay anagu sidaasaan usoo gudbinay qaladkaasna wuu galay ninkaas gabar aabaheed uu kahor dilay oo kahor kufsaday beriya aabaheena kahor kufsaday marka shareecadan lasoo soo gudbiyey meel maxaa lagu xiray waan lasoo gudbiyey ma garata laakiin ninkaas waan ogaa qadiyadiisa markii xamar la geeyey ayaa la sii daayey ma la socota arrintaas aniga aniga deesmihiisa ma ogeene laakiin waxaan ogaaya aniga xiritaankiisaan ogaay maxkamad hadii loo gudbiyo lasoo daayo de qaladkaas waxaa iskale maxaa ahay yani aniga malihi qaladkaas aniga malihi qaladkaas dii lasoo daayo oonba la xukumin nin aabihiis gabadha aabaheed la socdo kufsaday ayaga un saasay u taallaa ninkii sii daayo ninkii oo maxaa ahay yani ayna xerada laakiin taas waa aniga hore waa xirnay arrinta muhiimka waxay tahay abuukarow maxaa keeni kara bay kula tahay arri- arrimaha noocaas oo kale ah niyo warta magaalada waxaa kusoo batay magaalada waxaa kusoo batay wax darooga ah oo bahal la cabayo biyo kulul iyo wax waxaan aqoonina magaalada kusoo batiyo jiirigaano iyo wax muxuu ahay habeennimada ma- marmarka qaarkood waxaan telefishinada ka fiirsadaa niman ama facebooka ka arkaa niman lasoo qabtay oo labaatan meeyo soddomeeyo gaarayo oo jiirigaana oo muxuu ahay calab ku khasay oo la soo xirxiray waxaas saasaan arkay marka dadka marka waxaan u- yacni wax sanka la marsadan waa la sheegayay Eh, hashiis waa la sheegayay marka waxaa ugu wacan wax xon noocaasa ugu wacan taasna muxuu ahay waa maqlay barnaamijka horta taas inay ugu wacan tahan umalaynaya ma garad wax badan oo jidka dhacdhacayana waa arki ma garad Eh, shalay ugu dambaysay gabar afar iyo toban jir ah ayaa waxaa lagu kufsaday meel u dhow cadalle iyo dumar kale laakiin iyadaa ugu liidatay oo koob iyo labaatan askari ayaa kufsatay isbuucan horraantiisiina waxaad la socotaa qaramada midoobay waxay sheegtay in kufsi aad u badan uu ka dhacay soomaaliya iyadoo dadka taxliiliyahina ay sheegeen in intooda ugu badan kufsiyada ay geystaan ciidamada arrimahaasi ka waran maxay keeni karaan bay kula tahay wallaahi cawaaq xumo waay taas soomaalinimo ma ahan ninka gabar afar iyo toban jir sugay haddana labaatan iyo kow qofood oo asiga daba maray Eh, taas waxaan umalaynaa soomaalida dhiigeeda adiga qayrida qayri qofka soomaaliya oo maxaa ahay soomaali ah wadaninimadaa ka maqan iyo dadnimadaa ka maqan soomaalinimadaa ka maqan marka waxaan qabaa inuusan muxuu ahay yani soomaalinimada iyo wadanimadaba uusan ku jirin diintana ka baxaya marka kuwaas qabaa ma garad waxaad sheegtay in waxyaabaha ugu badan ee dhibaatooyinka kufsiga keena muqaadaraadka oo kale uu ka mid yahay haddaan kula kaftamo adigu ma isticmaashaa
aniga sigaar xataa ma cabbi iyo qaadkaba waa soo cuni jiray laakiin waxaas waa ma cabi sigaarna ma cabi jaarna ma cuni seed ku shaqaynaysaa marka waxaan ku shaqaynayaa tusbaxaan haystaa waa gartay tusbaxaasaan ku shaqaynayaa Eh, kolley dhibaatooyinka dhacaya eh, qaarkoodna adiga ayaaba xaqiijiyey eh, waxa keenayahina waad ka hadashay saasoo ay tahay warbaahinta dowladda waxay leedahay ciidamada xoogga dalka eh, wadaadaha waxay leeyihiin eh, dowladda la shaqeeya ciidamada xoogga dalka magacaasi marka maxaad ku mutaysateen mar haddii ciidankii aad ka mid ahayd ay kufsanayaan gabdhihii soomaaliyeed dadkiina laba kun iyo shan kun ay u dilayaan magacaasi ma mudan tihiin abuukarow
si fiican annagu waxaan difaacnaa dalka waxaan difaacnaa dadka see dadka ku difaacdaan waa tan aad ku dilaysaan xamar jajab iyo ceel gaabta waa tan aad ex control ku disheen habeen hore seed ku difaacdaan marka dalka oo waa tan koob iyo labaatan askari ay gabar ku kufsadeen cadalle egteeda aaway marka dadka aad difaacaysaan horta difaac damiir laab ha ii sheegin laakiin nin ciidan oo lafta ka gasha ciidan ii sheeg damiir laab ayaa wakaas taas kuwaas kuwa damiir laabo ceebeynaayo waayo nin ceebeynaayo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed warkiisa hanoo soo qaadana ciidanka wadaniga ee warkooda aan- aan- aan galno marka ninka sidaas ah ay maxaa ahay yani oo gabdhaha kufsanayo kaas waxaa la yidhaha nin oo maxaa yani em, em, irmaanaya la yidhaha kaas irmaanaya waa ragna ma ahan ciidankana wuu ku qaldan yahay in maxaa ina uu uu ceebeeyana ma ahan nin ceebeysan nin ceebeysan oo soo qaadan haddii uu ciidan yahay waya Marka- waya haddii kuwa ee gabdhaha kufsaday oo cadallo agteeda ay noocaas yihiin oo kuwii yaaqbari weyne agtiisa ee gabadha oo aabbaheed la socda ku kufsaday saad sheegtay ay iyaguna noocaas yihiin oo kuwa ee gobollada dhexe jooga iyaguna ay falalkaasi ee sameeyaan muqdishona waxaad aragtay ay ka dhacayaan ee ciidanka fiican ee aad ku faanaysaan marka halkee joogaan ma badday ku jiraan abuukar
Een, ciidanka badda kuma jiraane Ee, ciidanka waxay ku jiraan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kamid yihiin Ee, nin nin iska xumaaday oo maxaa yani een, xumaaday maahe inta ciidanka waa xun yahay lamada dhihi karo hadda Ciidanka meel ma- maxaa walba ma jiro, ma meel xumaado.
walba Ciidanka- ayaa kufsiga uu ka dhacayaa oo eh, waatan adiga aad wax ka qirtay qaarkood marka eh, halkee baa lagu badbaadayaa meesha lagu badbaadayo bulshadu ay ku nabadgelayso bal eh, dadweynaha u sheeg
turxaan bixin baa jirto weli turxaan bixintii aan wadnaa dee dadkaas muxuu ahay waxaa laga yaabaa inay waxyaaro isticmaaleen oo waxaan loo baahnayn isticmaaleen ayaa dhici karta marka muxuu ahay yani een, turxaan bixinna way jirtaa Waa waa la garta.
turxaan bixinayaa Waa qaar garta.
baa muxuu ahay loo diraya muxuu ahay yani tababar lagu celinayaa adigu muxuu howl noocaas waa jirtaa muxuu ahay taliyaha Waqti- xooga muxuu ahay barnaamijkaas waqti- wadamadan in la- la tababaro oo lagu celiyo xataa barnaamijkaas waa waa la Marka- samaynaya haddii ilaah yidhaah marka waa howl waqti qaadanaysa waa howl fursad u baahan waqtiga hadde fursada ay wax wax walba fursada u baahan yihin waxaan fursad u baahnayn ma jiraan eedahay fursada wax walba fursadan la siiyaa u baahan tahay haddiiba ay dhacayso ee turxaan bixintaas inta hawshaas ay Hay.
qaadanayso wixii kufsi iyo dil dhaca eh, yaa loo raacanayaa haddii oo wax dhacaan turxaan ee, bixinta intay socoto gabadhii la kufsado iyo qofkii la dilo yaa loo raacanayaa kaas ninkii waxaa lasoo qabanaya dee ninkii dembigaas galay aa lasoo qabanaya ninkaas muxuu ahay een, aa, maxaa- maxaa- sharciga sharciga la geynaya maxaa la soo qabtaaba hadda halkee bay ku dambeeyeen dadkii dilay gabadhii elman oo kale xerada xalana ayaa lagu dilay dowladdu waxay tihi waan baaraynaa waxaa la dilay tobannaan bajaajla ah waxaa la yidhi waa la baarayaa guddi baa loo saaray aaway dadkaas ee baaritaankoodii halkee ku dambeeyey wallahi ni- aniga taas waa xoogaa waa iga wareegsan tahay wax een, xal in laga gaara kuwaas ku wanaagsan ma garta بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت wararkii korona ayaa goordhow maqlaysaan laakiin iminka cali maxamed geedi ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii kumeel gaarka ahayd waxa uu muqdisho ka furtay jaamacad ay shiraako kula yihiin ajaaniib laguna dhigto dhanka online-ka taasoo uu ugu magacdaray qaramada midoobay saacadii lasoo dhaafay waxay eed kaga timid qaramada midoobay iyagoo sheegaya inuu magacooda ku takrifalay isla markaana aanu fasax u haysan haddaba si kooban ayuu uga hadlay arrintan waxaana uu sheegay in jaamacaddu ay dan u tahay qaramada midoobay sababtoo ah buu yidhi waxaa lagu dhigtaa mabaadi'dooda waxaa jira marka wax la yidhahdo united nations associations ama ururada qaramada midoobay ay leedahay oo u dhigma bulshada rayidka ah ee dowladaha ka jira marka associationskaas waxaa la yidhahdaa united nations associations eh, waa ururada bulshada qaramada midoobay la shaqeeya oo mabaadi'da qaramada midoobay eh, horumariya oo ilaaliya muxuu ahay eh, eh, sumcadda iyo karaamada qaramada midoobay Eh, waxay inta badan ku howlan yihiin dhallinyarada iyo haweenka eh, waxbarashada caafimaadka xuquuqul insaanka arrimahaas ayay ka shaqeeyaan eh, ururada bulshada rayidka ah ee qaramada midoobe marka jaamacadda qaramada midoobey ee soomaaliya waxay ka dhalatay ururadaas qaramada midoobey ee ku howlan eh, arrimaha bulshada rayidka ah ee caalamka waxaan u malaynayaa dalal aada u kooban ay ka jirtaa soomaali afrika Eh, laakiin adduunka caan bay ka tahay haddaad gashaan muxuu ahay website-ka qaramada midoobey oo arkaysaan jaamacaddan eh, aniga ayaa u istaagay inaan eh, raadiyo oo aan ka dhaadhiciyo inay soomaaliya u baahan tahay iyaguna waa u baahan yihiin in eh, mabaadi'dooda iyo j- iyo axdiga- axdigooda eh, qaramada midoobey iyo in la baro dadka jaamacadda marka sidaasaa lagu soo ogolaaday waxaan bilownay muddo uun sanad ah ayaan wadnay ilaa maaragta aan ku guulaysanay inaan eh, habraacii sharciga ahay ee soomaaliya ee laga rabay inaan fulino eh, kadibna aan shaacino in eh, jaamacaddii lasoo dalbado Eh, waa jaamacad ku shaqaynaysaa nidaam habkan la yidhahdo online-ka ma aha mid galaasyo la fadhiisanaya ah Eh, online ay ku shaqaynaysaa eh, iyadoo ilaalinaysa eh, xeerka iyo nidaamka qaramada midoobay iyo dowladahaba macallimiinteedu waxay u badan yihiin shisheeye ka soo shaqeeya jaamacado ama qaramada midooba leedahay ama dowlado leeyihiin oo reer galbeedka u badan eh, sida dalka maraykanka ay ka imanayaan eh, kanaday ka imanayaan midooda yurub eh, dalalkooda qaar bay ka imanayaan midooda afrika iyo meelo kaleba waa ka sugaynaa marka macallimiintaas eh, way aragga oo khabiirada waxaa kabi doona iyaguna macallimiin heerkooda ah oo caalami ah oo soomaali ah oo dalka jooga iyaguna ama dibadda jooga online iyaguna duruusta ku bixin doona بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت gabagabada barnaamijka ayaan ku dhownahay laakiin iminka cabdiraxmaan diinaari horey waxa uu kaga soo mid noqday dowladihii kumeel gaarka ee soo maray dalka waxa uu haatan sheegayaa in dalkan ay burburiyeen shisheeyaha iyaguna ay ka dambeeyaan cid kasta oo xeel ka qabata sideeda aniga waxaan qabaa dalkan cid aan ahayn beesha caalamka oo baabi'iyey ma jirto beesha caalamku iyadaa qorshaysa qofka ay rabto inay ka dhigto waxayna u soo martaa dalalka carabta taasna waxay keentaa in lacag la isticmaalo lacagtaasna waxay keentaa in ay dad markaasi aanan ehel u ahayn inay ka soo baxaan oo ay madax ku noqdaan waxay keentaa sidii diyaarad oo kale qof aan weligii diyaarad wadin haddii diyaarad intii la saaro oo hawada ku jirto oo la yidhahdo deji waxay noqonaysaa diyaaraddaasi inay qalqal gasho soomaaliya waxaa qalqalgeliyey beesha caalamka lafteeda waxaa qalqalgeliyey waddamada reer galbeedka maraykanku u weeyaan waxayna isticmaalaan waddamada carabta maanta waxaa ku tartarmaayo dalal carbeed waxaa ku tartamaayo kuwa mandiqadda gobolka ku yaal waxa arrimahaasoo dhan u saamahayana waxaa waaye dalalka reer galbeedku waay mas-uuliyadda shalayto ayagaa dalkan burburiyey maanta iyagaa weli gacantooda uu ku jiraa dadkaas beesha caalamka la yidhaahdo ama international communitygu gaar ahaan ee, qolada la yidhaahdo reer galbeedku runtii waxay mar walba ay sameeyaan oo ay dhiirigeliyaan in qof ama dad la wato ay ku soo baxaan taas waxay keenaysaa in aanu kalsoonidii shacbiga aana imaan waxay keenaysaa dalkan inaanu jiha qaadan waxay rabaan dad hadda diaasbaraha ka yimid oo aanan fahamsanayn xitaa brotocolku uu isagu leeyahay isagoo madaxa ama madaxweyne ama prime minister ama wax kale ma fahamsano brotocolka uu leeyahay iyo sharafta iyo karaamada uu huwan yahay wuxuu u haystaa safiirka oo meesha fadhiya ee dal madilayo inuu safiirkaas ka awood badyo isu haystaa waxa keenaya waxa loo diidan yahay ka mid tahay waxay rabaan qof aan waxba la socon waxay rabaan qof wixii loo sheega qaadanaya waxay rabaan qof dalkan laga seexdo oo baddiisa hadday tahay khayraadkiisa hadday tahay waa maanta waxa loogu tartamaya oo ay dalalkii carabta ah oo imaaraadkiga gadar iyo wixii la midka ay ku tartamayaan oo soomaaliya loogu tartamaya cid walba waxay rabtaa inay ka danaysato dalkan war waxaa iman karto caqli marka uu lala yimaado in la yidhaahdo alternative options oo ah war tan ma soconayso oo oday waa laga daala waa run dadka waxaan aanay ka soo horjeedo oday oo ugaas sheeganaya iyo namadoon iyo wax sheeganaya waa kuwa dalkan ishan u yeelay waa kuwa xildhibaanada maanta baarlamaankaas fadhiya kuwa keenay waa kuwa soo boobay xildhibaanada maanta meesha fadhiya badidood dhiigay qabaan dadka dad badanay soo laayeen kuwaas waa marka uma baahno cid u baahan oday ma laha بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت wararkii ugu dambeeya karoon ah ayaa idinku soo maqan iyo salmaan axmed ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا waad mahadsan tahay walaalka haddii aan soo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus oo ah cudur ka dilaacay caalamka dabyaaqadii sanadkii eenu soo dhaafnay tirada guud ee dadka uu cudurka coronavirus ku dhacay guud ahaan caalamka waxay maraysaa milyan ruux iyadoo guud ahaan caalamka uu ku dilay dad tiradooda lagu sheegay qof haddii aan soo gudbinno qaar ka mid a waddamada ugu caansan ee cudurkan faraha ba-an uu ku hayo waxaa ugu horeeya dalka maraykanka halkaas oo dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus ay tiradoodu la eg tahay qof waxaa sidoo kale kiisaska cusub ee maanta la diiwaangeliyey gudaha dalka maraykanka ee cudurka coronavirus uu soo ritay ay la egyihiin qof ee tirada maanta dhimatay gudaha dalka maraykanka ee coronavirus uu dilay waa qof taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa qof baraaziil wuxuu maanta cudurka coronavirus ku dilay dad ridada lagu sheegay toddobaatan iyo sideed qof taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa konton kun toddoba boqol soddon iyo toddoba qof waxaa sidoo kale kiisaska maanta la diiwaangeliyey coronavirus ee dalka baraaziil ay leeyihiin saddex kun saddex boqol konton iyo sagaal qof ruushka sagaashan iyo shan qof ayaa maanta u dhintay coronavirus taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa siddeed kun laba boqol iyo lix qof hindiya waxaa la diiwaan geliyey dhimashada boqol lixdan iyo saddex qof taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa saddex iyo toban kun sideed boqol lixdan iyo lix qof dalka ingiriiska maanta waxaa la diiwaan geliyey dhimashada shan iyo toban qof taasoo tirada guud ee dhimashada coronavirus ka dhigaysa afartan iyo laba kun lix boqol afartan iyo toddoba qof talyaaniga maanta waxaa la diiwaan geliyey dhimashada labaatan iyo saddex qof taasoo tirada guud ee dhimashada coronavirus ka dhigaysa soddon iyo afar kun lix boqol konton iyo toddoba qof iiraan waxaa la diiwaan geliyey dhimashada boqol sagaal iyo toban ruux taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa sagaal kun toddoba boqol afartan iyo laba qof mexico maanta waxaa la diiwaan geliyey dhimashada kun iyo afartan iyo afar qof taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa labaatan iyo kow kun sideed boqol labaatan iyo shan qof marka si guud cudurka coronavirus weli waa uu soconayaa waxaana maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya dadka u dhimanaya cudurkaas iyadoona hay-ada sheegata inay qaabilsan tahay caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo w h o ay shaaca ka qaaday in halista coronavirus ay weli taagan tahay islamarkaana la filin karo in cudurku uu sii kordho dad hor leh oo ku nool caalamkana uu laayo oo uu dilo waxaa sidoo kale socda ololo ballaaran oo ay wadaan dowladaha caalamka kuwaas oo ay ku doonayaan inay xanibaada kaga qaadaan isu socodkii dadka iyo ganacsigii oo tan iyo markii cudurka coronavirus uu aad uga dilaacay caalamka la xiray waxaana dowladaha sheegay inay tallaabooyinkaas qaadayaan ka mid a dowladda maraykanka iyadoona donald trump oo ay dad badan oo ay ku jiraan ee dadka ka agdhow ay ku tilmaamaan inuu yahay qof kibir badan oo isla weyn uu shaaca ka qaaday in xitaa haddii uu yimaado cudur ka daran coronavirus aanu dib dambe u xiri doonin isku socodka iyo ganacsiga ee dalkiisa maraykanka wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus halkaas ayaan kusoo afmeeraynaa مات بالطاعون قوم قبلنا ما بال من لم يدرك الطاعون من لم يمت بالطعن مات بغيره فالموت حق والورى فانون بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka dhuux caawa waa naga intaa dhammaanteennaba fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي